بالنسبة للتحرك العربي في أزمة سد النهضة اليوم كان صدر قرار عن الاجتماع الوزاري في madaxa jaamacadda carabta axmed cabduul geyt iyo wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabdiraxmaan bin jaasim athani ayaa la hadlay saxafiyiinta talaadadii shalay kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ay ku kulmeen magaalada dooxa ee dalka qatar waxa ay sheegeen in kooxdu ay ugu baaqayso golaha amniga ee qaramada midoobay in uu qaado muranka u dhexeeya egypt suudan iyo ethoobiya ururka ayaa isku dayaya inuu ka hortago isku dhac marka etoobiya ay bilowdo inay mar kale buuxiso biyo-xireenka grand renaissance bisha dambe inkastoo uusan jirin heshiis ku saabsan isticmaalka biyaha oo ay la galeen masar iyo suudan dadaalada dhexdhexaadinta ee midowda afrika ayaan samaynin wax horumar ah oo la taaban karo waxaana ay labada dal ee masar iyo suudan ay muujiyeen walaac ah in amnigooda qaran uu saameyn xun ku yeelan doono haddii etoobiya ay ku sii socoto buuxinta biyo-xireenka wasiirka arrimaha dibadda ee masar saamix shukri ayaa u sheegay warbaahinta carabta isniintii in qaahiro ay weli isku dayeyso in ay daaliso dhammaan wadiiqooyinka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya etoobiya ka hor inta aysan marin qaabab kale نحن نسعى للتوصل إلى حلول من خلال الآليات التفاوضية الحالية ولكن إذا ما فشلت إذا ورد الضرر و waxa uu yidhi masar waxay isku dayeysaa in ay xal ku gaarto qaabka wadahadalka ee hadda socda laakiin haddii ay ku fashilanto oo ay jirto waxyeello amaba khatar ku ah nolosha masaarida amaba suudaan marka labada dalba waxaa saaran mas-uuliyad ah inay difaacaan oo ay ilaaliyaan dadkooda wasiirka warbaahinta ee dalka suudan yaasir cabaas ayaa shir jaraa'id oo uu isniintii ku qabtay magaalada kharduum waxa uu ku sheegay in dalkiisa uu ansixin doono buuxinta biyo-xireenka haddii ay ethoobiya la gasho heshiis laga maarmaan ah labada dal ee suudan iyo masar نسبة لضيق الزمن السودان بيقبل بالاتفاق المرحلي وفق الشروط الآتية نمرة واحد التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن نمرة اثنين waxa uu sheegay in suudaan ay diyaar u tahay inay aqbasho oo ay ogolaato heshiis tallaabo tallaabo ah oo ay la gasho ethoobiya haddii ay saxiixayso heshiis ay ku jiraan wax kasta oo lagu heshiiyey ilaa hadda oo ay ku jirto damaanad qaad ah in wadahadalladu ay ku sii socon doonaan muddo cayiman ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed oo si isdaba joog ah ugu adkaysanaya buuxinta biyo-xireenka inuu sii socon doono sida loo qorsheeyey bilowga bisha julaay ayaa waxa uu dhowaan sheegay in dalkiisa uusan isku dayaynin inuu isticmaalo biyo-xireenka si uu cadaadis ugu saaro deriskiisa ህዳሴ ብዙ ነገር ነው። ህዳሴ የነጻነት አርማችን ነው። ህዳሴ ዛሬም በተለያየ መንገድ የሚደረግ ማንኛውም የቅኝ ግዛት እሳቢዎችን የማ waxa uu sheegay in biyo-xireenka uu astaan u yahay madax bannaanida etoobiya iyadoo loo marayo siduu hadalka u yidhi waxaan caddaynaynaa buu yidhi inaanan haysan mashruuc daaha gadaashiisa gumaystaha looga adeego dariskeenna waxa uu intaasi ku daray in etoobiya ay tahay siduu hadalka u dhigay dal lagu faano madax bannaan ayna ahaan doonto sidaasi weligeed falanqeeyaha siyaasadeed ee dalka masar siciid saadiq ayaa u sheegay idaacadda v o a in xisbiga haya talada dalka ethoobiya uu u adeegsanayo wadaxaajoodka biyo-xireenka siduu hadalka u dhigay tixgelin siyaasadeed oo gudaha ah oo ay ka mid tahay midaynta kooxaha qowmiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo isu soo ururinta taageerada doorashooyinka soo socda